taswiirta shanaad waxaa kale oo jiray nin aad ugu dhow nimco oo markaasi isagu uga sii dhowaa bo'as oo ehelid la ahaa oo bo'as waxaa uu tegey toban ka mid ah odayaashii waana uu la sheekaystay oo uu la fadhiistay si arrinta u gorfeeyaan waxa uu ku yidhi nimca waxa ay ka timid dhulkii mo'ab oo waxay iibinaysaa dhul ay ku leedahay halkan oo lahaa walaalkeed malak oo kii u xigay nimco ayuu waxa uu ku yidhi saaxiib haddii aad doonaysa inaad dhulkan iibsatid dadkan oo ku maqlaya bal wax dheh markaa wuxuu ku yidhi kii eheladda ugu sii dhowaa nimco haddii aad samaynaysid bal same iminka ha lagu maqlay haddii kalena aniga ayaa samaynaya haddii aadan samaynayn markaa dadkii eheladdii ama odayaashiina sidaasi waa ay aqbaleen oo waxa uu yidhi haddii aan dhulkan iibsado oon sidaas sameeyo waxaan ku darayaa ooan gursanayaa ruut oo ninkii ehelka ugu dhowaa nimco waxa uu markaas isagu ogaaday in haddii dhulka uu iibsado inuu ku dari doono uu guursan doono ruut laakiin waa uu diiday markuu sidaasi ogaaday marka bo'as ayuu siiyey firaaqadii ama waxa uu ku yidhi adigu suubi sidaas marka calaamad ahaan si uu dadka hortiisa ugu muujiyo in uu bo'as siiyey waxaan oo dhan kebihiisii ayuu iska saaray oo waxa uu siiyey bo'as markii ay isguurseen ninkii taanjirkahaa ee bo'as iyo ruut waxa ay isku dhaleen wiil oo wiilkii ay dhaleen waxaa lagu magacaabay obet obet waxa uu ahaa aabbaha jesi jesina waxa uu ahaa aabbaha boqor daa'uud